kulankani ku saabsanaa horumarinta caasimadda soomaaliya ee muqdisho oo ay ka qeyb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa shir guddoomiyey guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray xal u helidda iyo maareynta biyaha roobka dib u dhiska wadooyinka iyo sidoo kale hagaajinta goobaha danta guud xasan maxamed jimcaale guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey ujeedada kulanka waxaa kulan gaar ah isken yeeray duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir qeybta howlaha guud gaar ahaan guddiga u xil saarnaa tenderka mashaariic ilaa iyo sideed toban kilomitr gaarayso oo ka kooban afar backage guddigaas waxaa barbar socday unitka ama qeybta b i u oo iyagu si gaar ugu xil saaran mashaariicda wal bankiga kuwaasoo la falgala qeybta howlaha guud ee dowladda hoose xamar duqa magaalada muqdisho wuxuu warbixin ka dhageystay unitka b i u iyo sidoo kale guddiga u xil saaran tenderka oo hadda howshiisu meel dhexe marayso dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in ay qorsheynayaan wadooyin laga hirgelinayo caasimadda soomaaliya ee muqdisho kuwa kalena ay dayactiri doonaan waxaa warbixin laga siiyey wadooyinka hadda qorsheysan ee la diyaariyey wadooyinkaas oo runtii bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir u ah kuwa aada iyo aada muhiim ugu ah oo halbowle ah wadooyinkaas waxay ka kala yihiin waddo kaaran ka baxayso oo kaysaney oo taqriiban dhowr kilomitr ah sidoo kale waddo kasoo baxayso naysay buunto shibis boondheer marayso ilaa fifteen may warta nabadda imaanayso wadadan via roma iyo wadooyinka yar ee xamarweyne soo gala sidoo kale waddo shangani galayso wadooyinkaasi waxaa ka mid ah waddo oo iyadana straatiija oo muhiim ah oo ka baxayso degmada daynile oo iyadana saddex kilomitr ah sidoo kale waddo iyadana ka baxayso isgoyska banaadir isbitaalka madiino kadibna u gudbayso degmada kaxda wadooyinkaas marka laisku daro guud ahaan waxay gaarayaan ilaa iyo toddoba iyo toban kilomitr magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxaa aada loogu howlan yahay dibudhiska wadooyinka iyo hagaajinta goobaha danta guud kuwaasi oo muhiim u ah in la helo adeegyo bulsho oo xoogan